dhaqdhaqaaq madaxweynuhu horta dhulkiisii buu tegey somalilandna garowey ilaalisaa garowe haddii cabdiweli isku dayo inuu deegaan somaliland leeday soo farageliyo ciidamada qaranku afartan kilomitir ba u jiraan isagoo maxbuusaanu kasoo qaban doonaa garowe adduunku waxa weeyaan dowlad qabiili ma jirto inankaa yare ogaadeen uu maalintii dhoweed la joogay siddeetan qowmiyadood buu wax la leeyahy oo qaar bilaadiin yihiin oo qaar aanay dhar gashanayn adduunka cid qabiil baan dowlad ku ahay tidhaahdaa ma jirto annagu haddaan dhulbahantiya warsangelinahay somalilan baanuni ugaadeenna etoobiyau yahay ma jeerteenna hawiyo wax la leeyahy waxaa u dhaantay wiilkaasi intuu doonaya inuu deegaana aanu shaqo ku lahayn soo farageliya inuu gaalkacayo oo bayruuda oo hawiye ay wada degan yihiin oo laba maamul ka jiraan uu mideeyo oo weliba cumar maxamuudkoodu degan yihin ka reer hagaree ku xigana waxaan leeyahay adeerow coodalle iyobaa lagaa rabaa nabadoodii buu hodlay lagaama rabo inaad fidno lasoo doonato laasqoray iyo badhan iyo dhaar iyo dhulka nabadda ah ee madaxweynahoodii marayo ee uu dekedaha u dhisay marka waxaan leeyahay haddii aada isku daydaan in aada somalilan soo faragelisaan maxaabiis idinkoo abaanu garoowe idinka soo qaban doonaa intaanu idiin jirna ciidanka qaranku idiin jirana waa ogti wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu